بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني قصة يوسف عليه السلام عشر أنا وعشر قصة قالاد وحن كقاعد لنا إن شاء الله تبارك وتعالى بلوغ الأشد سن البلوغ wuxuu allah subxaana wa tacaala tilmaamay markii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aynu casharkii hore kaga hadalnay inuu ninkii casiizu misra waxa weeye uu xaaskiisii ku yidhi eh, akrimii mathwaah halkaa nabiyullaahi yuusuf uu ku koray beydkii gurigii casiizu misr oo waxa weeye ninkii haystay misr inuu ku koray ayaynu maaragtay halkaas aynu kaga hadalnay wa qaala aladii ishtaraahu min misra limra'atihi akrimi matwaah haddaba markaa waa wiil yar baa la yidhi oo waxa weeye weli aan gaarin buluuqii iyo awooddiisii aanan u dhammaystirmin halkaasuu ku koray markuu koray markaa allah waxa uu yidhi walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma wakadalika najzi lmuxsiniin casharkan aayaddaas masaa-isha ay ka hadlayso ayaynu kaga hadlaynaa waana marxaladda koowaad ee marxaladdii koowaad qodobka ugu dambeeya fawaa'idda unbaa ka haray ee qisadii marxaladii labaad baa bilaabanaysa wixii aayaddaa ka dambeeya allah waxa uu yidhi walamaa balaga walamaa goortii balaga uu gaaray ee yuusuf ashuddahu awooddiisii u dhammaystirantay aataynaahu xukman wa cilma aataynaahu waxaanu siinay xukman ay nubuwa wa cilman ay macnaha cilmi ta'wiilu laxaadiid iyo tacbiiru ru'ya ama sunankii mursaliinta waxbaan barno diintii baan barnay weeye waa kan odhan doonaa wiilasha watabactu millata aabaa'i ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquub ilaa halkaa marka maa kaana lanaa an nushrika billaahi min shay wato halkaa uu towxiidka iyo caqiidada dadka ugu yeerayo idan allah waxa uu yidhi markuu xoogsaday ayaanu waxaanu siinay xukman wa cilma haddaba waa da-dee marka culummadu waxay ka hadleen da-da la yidhaahdo sinniga waxa weeye ashudda buluuqa waa la garanayaa oo qofku baaliq wuxuu noqdaa markii ama uu shan iyo toban sano gaaro ama ka horba haddii calaamadihii lagu arko calaamadihii ragga sidaa garka iyo wixii la mida shaarubada iyo ama uu ixtilaamo eh, oo biyo yeesho ama haddii ay gabadhana waxa weeye in ama xaydkii ku dhaco ama calaamadihii dumarnimadu ka muuqato ama shan iyo toban sana ay gaaraan innaga diinteena islaamku saasay qabtaa laakiin buluuqa iyo waxa weye dhammaystirku waa kala labo hadda allah waxau yidhi walamaa balaga ashuddahu ma uu odhan walamaa balaga markii uu gaaray oo qaan gaaro buluuqiisii uu gaaray ee ashuddahu baa la yidhi awooddiisii haddaba da-dee lagu gaaraa awoodda oo da-da lagu dhammaystirmo oo qofku xogga yeeshaa waa da-dee lama haya xadiid sariixa oo caddaynaya da-daa yuusuf uu gaaray iyo aayad caddaynaysa midna lama hayo waa aqwaalulculamaa marka ayaa ka hadlay qaar waxay yidhaahdeen culummadu culummo badan baa laga wariyey sida cabdullaahi ibni cabbaas waxa weeye daxaak waxa weeye mujaahid cikrima suddi imaamu maalik xasan albasri a'imo badan baa midba nooc laga wariyey qaar waxay yidhaahdeen waa siddeed iyo toban sano iyo wixii ka sarreeya qaar waxay yidhaahdeen waa labaatan sano ilaa iyo afartan sano inta u dhaxaysa qaar waxay yidhaahdeen maya waa shan iyo labaatan sano qaar waxay yidhaahdeen maye waa soddon iyo saddex sano qaar waxay yidhahdeen maya waa arbaciina sana waa afartan sano haddaba aqwaashaasaa ku jira masalada hal qowl wuxuu helayaa shaahid oo qur-aanka ayaa waxaa looga helayaa aayad kale oo u markhaanti kacaysa kuma cadda qisatu yuusuf laakiin insaankao dhan bay ka hadlaysa oo allah waxa uu yidhi fii suurati axqaaf wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana waxaan u dardaarannay insaankii waalidkii inuu ixsaan u sameeyo xamalatu ummuhu kurhan wa wadactu kurhaa wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra hooyadii baa uurka ku qaada oo ku dhibtootay dhalmadiina ku dhibtootay nuujintiina ku dhibtootay soddon bilood bay qaadatay waa laba sano iyo lix bilood laba sano iyo bar oo ilmaha waa aragteen markii sagaal bilood uurka lagu sido uu dhasho haddana sanad iyo xoogaa la nuujiyo ama labadii sano loo dhammaystiro ama ku dhowaato markaas waxa weeye ayuu markaas bannaankiisa mara oo laba sano iyo ziyaado u gaara waa kan socdoo bannaankiisa maro orda idan intaasoo dhan hooyadiisaa ku dhibtoonaysay baa layidhi kabacda ilaahi waxa uu yidhi xataa idaa balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sanatan qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii calay ancamta calaya wa calaa waaliday wa an acmala saalixa waxa uu tilma marka halkaa allah ishaara baa ku jirta macnaha sinnigan la yidhaahdo qofku wuu gaaray awooddiisii inay tahay arbaciina sana taas way shaahid bay u tahay oo marka waxaanu leenahay walamaa balaga ashuddahu ay yuusuf arbaciina sanatan ayay culamada qaar yidhaahdeen oo shaahid bay aayaddaasi u tahay waxay kaloo shaahid uga dhigeen culummadu oo loo waa macnaha nas maahee waa u markhaanti kacayaa waa lagu xoojinaya waa da'da arbaciina sana waa marka rasusha iyo nebiyada la diro oo nebi maxamed calayhi salaam afartan sano maalintuu jiray baa waxyiga lagu bilaabay marka waxay leeyihiin xilligaasaa markaas rasuul iyo nebi iyo xukum loo dhiibay oo uu noqday arbaciina sana ha halka ayuu gaaray bay leeyihin laakiin qaarba qowl aqwaal badan baa ku jirta oo tafsiirka laga helayo ibnu jariir raximah allahu tacaala imaam almufasiriin wuxuu rajaxaa waxa uu yidhi waxa uu rajaxay in la yidhaahdo waa sagaal iyo toban sano ilaa afartan inta u dhaxaysa ama qaar baa yidhi maxaa leeyahay siddeed iyo toban sano cafwan ilaa iyo afartan sano qaarna waxay maya waa siddeed iyo toban sano ilaa lixdan sano waayo lixdan sano qofku hadduu gaaro waa shaykhuukha oo waxa weeye waa oday baa la yidhaahdaa wixii ka dambeeya marka konton afartan afartan iyo shan intaas raggu ilaa soddon adigu da'daas wixii labaatan ilaa iyo lixdanka inta u dhaxaysa ayuu raggu ugu xoog badan yahay marka allah taas ayuu marka tilmaamayaa marka wuxuu rajaxayaa ibnu jariir in la yidhaahdo siddeed iyo toban ilaa afartan inta u dhaxaysa waa markuu raggu ugu xoog badan yahay ugu caqli badan yahay wax walba uu qaban karo waa da'daa wey marka allah waxa uu yidhi walamaa balaga ashuddahu markuu xooggiisii gaaray oo da'daa gaaray ma jesmin karno ma odhan karno waa da'du waa sanadkaa lama jesmin karo waayo nas looma hayo lagu jesmiyo oo lagu gooyo lama hayo aataynaahu xukman wa cilmaa ayaan siin wuxuu yidhahdaa ibnu kathiir walamaa balaga ashuddahu waxay daliil u tahay oo ilaahay inoo caddaynayaa qabla daalika nabiyullaahi yuusuf mixankii iyo dhibtii uu maray markii godka lagu rideeyey ceelka markii la addoonsanayey dhibtaa la soo marinayey awood uu wax see daafaca ma lahayn saa daraaddeed baa marxaladdan u bixinnay marxalatu addacfi wasikar wuu yaraan ilmo yar buu ahaa oo kuray ah ninku hadduu sideed iyo toban sano iyo gaaro qofka waa iska celinayaa cidna ma khasbi karto awooddiisuu isticmaalayaa laakiin ilmo yar oo la jajuubayo oo sidii la raba loo gelaya ayuu ahaa kura yara ayuu ahaa idan walamaa balaqa ashuddahu allah waxau yidhi aataynaahu xukman wa cilma ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay xukum waa tan nebi laga dhigay waa tan waxa weeye beledkii masar bilaadu masar oo dhan boqortooyadii marka dambe gacanta loo geliyey waxa weeye uu saa wax u kala xukumayo oo markaas booskii casiiska loo dhiibay ninkii casiisu misra booskiisiiba loo dhiibay oo yidhaahdeen ninkii baa dhintoo loo dhiibay hada calaa kulli xaal marxaladda dambe aynu ku arki doonaa oo saddexaada marxalatulcizi washaraf ayaanu ku arki doonaa cilmigana ama waa cilmi nubuwa oo dhan iyo xikmaddii iyo cilmigii ama waa tacbiiru ru'ya iyo taawiilu alxaadiid allah uu yidhi wala nucallimahu min taawiil axaadiid hortaynu soo marnay intaasoo dhan baanu isugu darnay allah wuxuu ku khatimay waxau yidhi wakadalika najzi lmuxsiniin ay sidaas aan nabiyullaahi yuusuf wanaaggaasoo dhan u gaarsiinay ayaanu si la mida muxsiniinta oo dhan u abaalmarinaa qof kasta oo muxsina hal jazaau lixsaani ila lixsaan qof kasta oo muxsina oo wanaag sameeya allah wuxuu ku abaalmarinayaa wanaag iyo waxa weeye wax wanaagsan marka waa tambiih waxay u tahay maadaama nebigu zamankaa ku jiray zaman adag waxa weeye inay arrintiisu wanaag u dambaynaysa oo bishaara oo nebiga ilaahay uuna hoojinayn ee waxa weeye ilaahay uu wanaag ku abaalmarinayo cadowgiisana uu allaah waxa weeye uga gargaarayo calaa kulli xaal marka qodobkan waxaynu ka qaadanaynaa da'daas ee markuu gaaro xoog yeeshay nabiyullaahi yuusuf in ilaahay uu wanaag oo dhan isugu daray amaa da'daas waxaba ma jesmin karno culamada qaar waa jesmiyaan oo arbaciin bay dhahaan laakiin nas bay u baahan tahay lagu gooyo marka ilaah baa garanaya waalcilmu cinda allah marka insha allah fawaa'idana gaar baan ka dhigaynaa kabacdina marxaladda labaad ayaynu u gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin